wacdiyihii cutubka saddexaad wax kastaaba waxay leeyihiin wakhti uqaas ah wax kasta oo samada ka hooseeyaaba waxay leeyihiin wakhti go'an waxaa jira wakhti la dhasho iyo wakhti la dhinto wakhti wax la beero iyo wakhti wixii la beeray la gurto wakhti wax la dilo iyo wakhti wax la bogsiiyo wakhti wax la dumiyo iyo wakhti wax la dhiso wakhti la ooyo iyo wakhti la qoslo wakhti la baroorto iyo wakhti la cayaaro wakhti dhagaxyo la xooro iyo wakhti dhagaxyo la soo ururiyo wakhti la isku duubo iyo wakhti iskuduubidda la daayo wakhti wax la doondoono iyo wakhti wax la lumiyo wakhti wax la sii haysto iyo wakhti wax la xooro wakhti wax la jeexjeexo iyo wakhti wax la tolo wakhti la aamuso iyo wakhti la hadlo wakhti wax la jeclaado iyo wakhti wax la nacbaado wakhti dagaaleed iyo wakhti nabadeed kii shaqeeyaa bal maxaa faa'iido ah oo uu ka helaa hawshiisa uu ku hawshoodo dhibaatadii ilaah bini'aadmiga uu siiyey inay ku hawshoodaan ayaan arkay wax kastuu ka dhigay inay wakhtigooda quruxsanaadaan oo haddana daa'inimadii ayuu qalbigooda ku beeray hase ahaatee bini'aadmigu ma uu garto shuqulkii ilaah sameeyey tan iyo bilowgii ilaa ugu dambaysta waan ogahay inaan bini'aadmigu lahayn wax uga wanaagsan inay iska farxaan oo ay cimrigooda oo dhan wanaag sameeyaan mooyaane oo weliba waa hibo ilaah in nin kastaaba wax cuno oo wax cabo oo uu wanaag ku istareexo intuu hawshoodo oo dhan waxaan ogahay in wax kasta oo ilaah sameeyaaba ay weligood sii raagayaan waxba laguma dari karo waxbana lagama dhimi karo oo ilaah wuxuu saas u yeelay in dadku ka cabsado waxa haatan jiraa horeba way u jireen oo waxa jiri doonaana horeba way u jireen oo ilaahna wuxuu doondoonaa wixii hore u dhaafay weliba waxaan kaloo qoraxda hoosteeda ku arkay in meeshii garsooridda ay cadaaladdarra ku jirto oo meeshii xaqnimadana ay xumaanu ku jirto waxaan qalbigayga iska idhi ilaah baa u kala garsoori doona kan xaqa ah iyo kan sharka ah waayo wax kasta iyo shuqul kastaaba halkaasay wakhti ku leeyihiin waxaan qalbigayga iska idhi waxaa ilaah doonaya inuu bini'aadmiga u tijaabiyo inay ogaadaan inay xayawaan yihiin waayo wixii bini'aadmiga ku dhacaaba xayawaankana way ku dhacaan oo xataa isku wax baa ku dhaca oo sidii midkood u dhinto ayaa kan kalena u dhintaa oo weliba dhammaantood waxay leeyihiin isku neef oo dadku xayawaanka waxba ma dheera waayo wax kastaaba waa wax aan waxba tarayn kulli isku meel bay tagaan oo kulligood ciidda laga abuuray oo kulligoodna ciidday ku wada noqon doonaan waayo bal yaa yaqaan in dadka naftiisu ay kor tagto iyo in xayawaanka naftiisu ay dhulka hoos u tagto iyo in kale haddaba sidaas daraaddeed waxaan ogaaday inaan dadka wax u dhaama la arag in nin kasta shuqulladiisa ku farxo mooyaane waayo taasu waa qaybtiisii maxaa yeelay bal yaa isaga dib u soo celinaya inuu arko waxa dabadiis ahaan doona